wasaare aada u sarreysa weeye waxaanse isleeyahay ra-iisul wasaaruhu wuxuu sameeyey tallaabo xariifnima ku jirto oo ah dee shuruudaha lagu xidhay markii hore si deymahan laynooga qaado oo ilaa shan bilyan runtii lagu qiyaaso inta badan ay dulsaar tahay dee ilaa waktigiis yaad barow dhacay ah waxaa laynagu xidhay inaan dhowr wax ka soo baxno kow inaan marka hore xagga maaliyadeenna aan wanaajino oo maamulka maaliyadda wixiina soo galaan marka hore si fiican u maamullo musuqmaasuq la-aan aan ku maamullo isla markaas maxkamadaheena iyo meelahaasoo dhan ay noqdaan dad musuqmaasuqa waxoogaa ka yaraaday oo waa mid ah waxaa laynaga doonaya oo kale in aan distoorka habayno oo federalismka iyo wixii aan magaranaysa hirgelinno oo dhaqaajino isla markaana aan nabadgelyada wax ka qabanno marka wuxuu leeyahay prime ministerku halka ka soo baxay waxa weeyaan nabadgelyadii waxba kama qaban karo si fiican wax ugama qaban karo waan ka qabanay dhinacii dhaqaalaha waan roonaynay oo ma garanaysaa cabdiraxmaan beyli iyo wasaaradiisu waxay u eg tahay in iminka la yar aaminsan yahay o m f tu iyo hay-adaha lacagta caalamigii ay soo aami aaminayaan oo musmaasquna ka saray loo mar inkastoo maxkamadiya wax aynkaas weli aniga la gaadhin distoorkii waxaad moodaa in dhaqdhaqaaq jiro oo shirar iyo hawlaa jira dhinacii ma garanaysaa doorashooyinka waxoogaa guddigii doorashooyinka ugu shaqeeya waa la yar wadaa marka waxa laakiin dhinacii nabadgelyada ayaa weli khatar ka taagan tahay marka wuxuu leeyahay prime ministerku marka hore naga caawiya inaan shaqaalihii ciidamadii siin karo lacag si ma garanaysa aan uga adkaano al-shabaab waa gartay markii dhinac laga fiiriyo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay isdhahaan maxaa isu soo gelin kara ee dagaal ka dhana al-shabaab iyo dhinac milatary iyo dhaqaalaha dowladda ee rabto in laga sii maaragta khafiifiyo ama laga daayo marka dowladda dhinacyo kala gedisan inay isu keenayso ma u malaysaa haa waana farsamo runtii fiican waa inay isku xidhan yihiin xaqiiqdii oo dee marka hore nabadgelyada marka la sameeyo eeg saddex arrimood baa laga doonayay mid wuxuu ahaa dhinaca horumar dhaqaale dhinacii ma garanaysa bili-aadnimada wax ka qabtaan iyo mashruucii la odhan jiray mashruucan ma garanaysa heshiiska cusub ay u bixiyeen ee ma garanaysa lagu saxeexay london new partnership for somalia la yidhaahdo waxaasoo dhan wuxuu marka hore soo jeedinayey in nabadgelyada la adkeeyo nabadgelyada haddii la adkeeyana in dhaqaalaha la adkeeyo dhaqaalihii haddii la adkeeyana in siyaasadii la dhiso wax sidaa isku wal xidhan bay ahayd marka wuxuu leeyahay prime ministerku wuxuu leeyahay farsamadiisu wuxuu leeyahay amisom waa tan baxaysa ee ciidamadeedii la baxaysa in ciidamadeedu bedelaan weeyi oo aan mishaar siino haddii aanaan mishaar siinin noo dagaalami maayaan marka haddii lanaga qaado deynta lanaga lanaga daayo waxaa markaa loo furayaa deymihii waxaa loo furaya iyagu inay heli karaan lacago macaawino ah ayaa loo furayaa wadamada ka soo baxaya dagaalada oo dhan oo soddon waddan oo afrikaaba arrintaa gaadhay hadda ayaa loo ogol yahay la siin lahaa dayn lacag yarana dulsaar yarna waa la siin lahaa taasaa markaa wuxuu leeyahay aan ciidamadii ku dhisi karaynaa dhaqaalihiina markaasu dhismi marka nabadgelyadii la helo ee al-shabaab wax burburinaya la waayo markaasuu dhaqaalino dhismaya marka waa arrintii ahayd digaaga iyo ukunta midkee soo horreeyeydii ayay u eg tahay runta waa gartay soomaaliya haddii kaba soo qaadba amisom ay meesha ka baxdo ee dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sugidda ammaanka soomaaliya soomaaliya maku filnaan doonta awoodeeda ma yeelan kartaa ciidamase intee la eg ayay u baahantay dowladda soomaaliya inay dhaqaaliyo mushaaraad siiso si maaragta ay u hantaan ammaanka waa su-aalu sarreysa waana ta uu baraamisor kasii hordhacayo oo ah dee hadda waxaa jooga labiyo labaatan kun oo ciidamaah oo waxaa jooga ajanabiya baa jooga weli haddana nabadgelyadii ma sugna oo lagamaadka marka waxa ay soo jeedinayaan dowladda iyo xataa ninka maganaysa michael keaton oo ah magaranaysa ninka u qaabilsan shucuudda qurama gaalcay soomaaliya arrinta ay wadaan hadda waxaa ka mid ah al-shabaab keliya waxaa ka adkaan kara soomaali ayaa ka adkaan karta marka hala dhiso ilaa sideed iyo toban kun oo ciidamo ah oo soomaaliya ayaa markii hore lagu talagalay oo la qalabeeyo waata markaa iminka runtii tababaro dhowra loo wado oo wadamo dhowra wax tababara maraykan waxbuu tababaraa u a e waxay imaaraadka waxbuu tababaraa ta ugu weyna waxay ka socotaa xarunta uu ku leeyahay turkiga muqdisho ayay ka socotaa marka waxaa laleeyahay haddii dhaqaalo la helo tababarkaana la helo waa la dhisi karaa ciidamo la dagaalami kara shabaab oo meesha ka saari karaa waa tahay waxaa jirta in dowladda maraykanka dhaqaalihii ay siinaysa dowladda soomaaliya ciidamada ay hakinayso ama ay hakisayba marka taasi sidee bay caqabad ugu tahay dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaan u maleeya taa horta farsamaha meesha ku yeeri jirta oo maraykanku runtii wada goyn maayo lacagta wuxuu doonayaa dowladda soomaaliyeed inuu ku cedhiiriyo in ay muujiso daahfuraan oo wixii la siiyey ee lacagta la siiyey meeshay gashay la hubiyo oo ayuu doonaya oo lacaga yaryaro u bixiyeen baa meelay ka bixin la waayey asgar way jirtaa lalahaabaa ma garanaysa meeshii laga waayey waxyaalo badan baa marka waxaa laga doonaya dawladdu in ay arrintaas musuqmaasuq iyo waxa la xidhiidha ay adkayso hadday taa adkaysto t i m f tu ay uga baahnaydna de way gaadhaysaa marka waa wax isku wada xidhxidhan ee maraykanku joojin maayo isagaa u baahan waayo ciidamo ma garanaysaa meesha laftigiisku keenay inuu ka adkaado isis baa tegaysa iminka lagu tumayaa inay markay ciraaq iyo suuriya ka tegto ay tegto soomaaliya ama nigeria meelahaasa lagu tumaya marka maraykanku marna ka hadhi maayo arrintee wuxuu doonayaa soomaalida inuu ku ciriiriyo inay daahfuraan sameeyaan lacagtii la siiyo meel lagu ogaado weeye waa arrin la isla ogyahay weeye